أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshaadka murtadiinta ayaa ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose wasiir ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa ka qayladhaamiyey howlgallada mujaahidiinta isagoo fariin digniin ah u diray shacabka kenyaatiga meydad hor leh ayaa laga dhexelay burburka daadadkii ka dhashay roobabkii xoogganaa ee ka da-ay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wefdi ka socday midooda gaalada afrika ayaa kusoo hongoobay socdaal uu ku tagay magaalada washington iyadoo maraykanka uu ku adkaysay diidmadiisii hore ee ahayd in uusan maalgelin doonin isbahaysiga ee yusom wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa sii wada dib u dhiska ballaaran ee ay ku samaynayso goobaha danta guud ee loogu adeegayo bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow ee xarunta wilaayadaasi isbeddel dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose beelaha gaaljecel iyo baadacadde ee dega wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa tobaneeyo neef oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshaadka murtadiinta ayaa ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose howlgalkan gaarka ah waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye waxaana lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray maxamed shariif gacal kaasi oo ahaa askari dharcada oo ka tirsanaa sirdoonka kooxda riddada soomaaliya dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus oo safmareen ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley iyo duleedka deegaanka ambareeso ee hoostaga isla degmada baraawe wasiir ka tirsan dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa ka qayladhaamiyey howlgallada mujaahidiinta isagoo fariin digniin ah u diray shacabka kenyaatiga ah walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay sii xoogaysanayeen howlgallada ay ciidamada mujaahidiinta ay ka fulinayeen dhulalka muslimiinta iyo xoogga ku haysato dowladda saliibiyadda kenya ayaa waxaa tallaabadaasi cabsi xoogan ku abuurtay dadka gaalada kenyaatiga ah iyo dowladooda wasiirka amniga xukuumadda nairobi ayaa toddobaadkan qabtay shir looga hadlayay amniga dalkaasi waxaana uu shacabka kenyaatiga ah u sheegay inay feejignaan muujiyaan isagoo qiray in laamihiisa amniga keliya aysan ku filnayn ka hortagga howlgallada mujaahidiinta waxa uu sheegay in howlgal ciidamada mujaahidiinta ay fuliyeen khamiistii lasoo dhaafay lagu dhaawacay ilaa saddex askari mid kale oo lagu dilay ilaa shan isugu jirta askar iyo saraakiil iyadoo kuwa dhaawacmayna wasiirku uu ku booqday cisbitaal ku yaala magaalada nairobi mar uu ka hadlayay sida howlgallada mujaahidiinta ay u hadalhayaan bulshada kenyaanka ah ayuu yidhi tani waa arrin xasaasi ah oo u baahan mas-uuliyad heer sare ah oo saaran qayb kasta oo naga mid ah mararka qaarkood waxaan kor u qaadnaa guusha cadowga ayuu yidhi hadalkan kasoo yaray wasiirka amniga kenya ayaa kusoo beegmaya iyadoo xukuumadda william ruuto ay ku fashilantay ka hortagga howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan gobolada laamu iyo n f d kuwaasoo lagu dhiigbixiyey ciidamada saliibiyiinta kenyaatiga ah mahadsanid caliyare meydad hor leh ayaa laga dhexelay burburka daadadkii ka dhashay roobabkii xoogganaa ee ka da-ay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan moxamed waxaa i soo taraya khasaaraha ay geysteen daadad xooggan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah oo habeen hore ka da-ay caasimadda soomaaliya ee muqdisho roobkan oo saacado badan ka daayay magaalada ayaa geystay khasaare nafeed iyo burbur baaxad leh oo soo gaaray hanti fara badan dadweynaha muqdisho iyo gaar ahaan ehelada dadka lagu waayay daadadka ayaa saacado badan ku howlanaa baadigoobkooda dadka daadadku qaadeen dhowr qof oo meydad ah oo ku hoos jiray burburkii ka dhashay daadadka ayaa la helay habeennimadii xalay waxaana meydadkaasi ku jiray oday da'diisa lagu qiyaasay toddobaatan jir ah goobjooga ka qayb qaatay soo saarinta meydadkaasi iyo weliba mid ka mid ah ehelada meydadka oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi baallahaasaa qaaday oo dhagaxi iyo dhan iyo laamigii oo dhan oo qaaday marka qofkii saasaa lagu arkay ummadda o dhan aa wada arkay marka gurigaa sugnaa anaga daan mas'uul nahay Waa- waa laga yaabaa iska dhici karta xaalim cunugeeraa laga saaray saakin nin waayo nin waayo rag waayo rag waayo oday waayo adiga lixdan toddobaatan adimaa lixdan iyo shan meelahaas waxaan ahay marxuumka godkaan laga helay meydkiisa hadda markaan qadka ka aragnay ayaan soo raacnay ahalkiisan ahay waa beryan deganaa waa beryan ka imaaday walaalihiis la dhasheen oo ku aabahooyana madiina degan yihiin hadda waa soo socdaan waa sugaynaa meydka anaga ahalkiisa ah, waana helnay meydkan shalay maqribka noogu wardambaysa maqribka xilliga roobka uu bilaabanayay ayaa la wacay een, taleefankiisa waa dhacayay marka lagu soo celiyay marka saddexaadna qadkiisaa la waayay maanta maanta oo dhan waa raadinaynay hadda markaan aragnay qadka aan ku aragnay ayaan soo raacnay qaabkiis xoogaa waa laga shakiyey dad badan markay ka shakiyeen ay soo tuureen ayaan xaqiiqsaday inuu asaga yahay dharka shalay uu watay shaar cagaaran iyo camaamad madow iyo tusbax cad oo watay ayuu haddana wataa insha allahu meydka annaga waaye waxaa la yidhahdaa axmedaa la yidhahdaa sidoo kale roobabkani waxay geysteen burbur xoogan oo soo gaaray guryaha iyo weliba waddooyinka magaalada muqdisho waxaana kala xirmaya isku socodka dadka iyo gaadiidka ah waa kuwan dadweynaha magaalada muqdisho oo ka warramaya saameynta ay reebeen roobabkaasi iyagoo si weyn uga cabanaya lacagaha baadda ah ee ka qaada kooxda reedyada soomaaliya ee haba yaraatee waxa looga qabtaa aan ii jirin hadda waddo dhaqanba haddeer ma jirto Eh, waddadii bakaaraha waa go'day jidka horwadaag Eh, waddadii waxaa go'day oo kale eh, wadajir waa go'day saddex meelood ay ka go'day Eh, waxaa kaloo go'ay eh, waddadii kaloo maaragtay oo la- la oran jiray maaragtay eh, waaberi waa go'day Eh, waddadii kaloo maaragtay dhinacaas jidka soddonka waxay ka go'day eh, meesha la dhihi jiray balaaxi meel adeer dhaqano haddeer caawa ma jirto oo waxaa kaloo go'day waddadii eh, madaxtooyada kasoo bixi jiroo aadi jiray aryaha ciidamada waa go'daa iyaduna waayo waxa weeye meeshii swiisku marayay ayaa guryo dabaqyaa haddeer laga dhisaya haddeeraa laga dhisaya dhisma ku socda waa sii badin kartaa maxay usii badin waxa waxa keenaya aeroboorkii waxyaalaha xiray oo biyihii ku celishay musqulihii aeroboorkii ku furtay waxa weeye eh, nimankan turkida ahu eh, waxa- waxay sameeyeen waxay xireen cilihii musqulaha maanta dhiiqa meela ka marnaan biyi waa artay magaalada meel kasta biyaha ka jiro canshuur nagala qaada habeenay maalin guri noolama dhaafo dukaan noolama dhaafo bajaaj noolama dhaafo lafeena canshuur nogula qaada jidka meelaha ka marka shaqaysanaan la'anahay jidad fiican ma haysano wadana saan waaye jidka meega baa noola maryaa lama dhiso bulaacada biyo mareen ma laha adduun rooba ka daa sida caasimadda diriskeena hadda wadada xaalad buundooyin la same wax bulaacada ma laha oo lama dooda la sameynaya buundooyin xaala meelaha ka marnaa weyne inta badan gobollada dalka soomaaliya waxaa si aad ah kaga daayay xilli roobaadka guga roobabkaas oo si weyn ugu diirsadeen dadka iyo dunyada mahadsanid marwan wafdi ka socday midowda gaalada afrika ayaa kusoo hongoobay socdaal uu ku tagay magaalada washington iyadoo maraykanka uu ku adkaystay diidmadiisii hore ee ahayd in uusan maalgelin doonin isbahaysiga ee yusom walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya dowladda salibiyadda maraykanka ayaa la sheegay in mar kale ay ku celisay diidmadeedii ku aadanayd maalgelinta isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo bixiyey ayusom kaasi oo hadda wajahaya dhaqaale xumo aada u baxsan mowqica africa intelligence oo soo xiganaya ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in kulan foolkafool ah oo dhex maray wakiilo ka kala socday midowda gaalada afrika iyo maraykanka uu ka soo baxay xaqiijinta mowqifkii hore ee dowladda kaafirada maraykanka kaasoo ahaa inaysan wax dhaqaalaha ku bixin doonin eyusom wafdiga uu washington u diray ururgaaleedka midowda afrika ayaa la soo wariyey inuu kusoo hungoobay socdaalkiisa oo ujeedkiisa lagu sheegay in ugu yaraan ay ballanqaad ka soo helaan maraykanka oo ku aadan maalgelinta isbahaysigooda kufriga ee ka dhisan soomaaliya dowladda silbiyadda maraykanka oo ka quusatay duulaanka ashahaal dirirka ah ee ay kaga jirto soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan maalgelin doonin ayusom iyadoo tilmaantay in dagaalka ka socda soomaaliya ay ku tiiriyo tacbeeshay sidaasoo ay tahayna aysan xaqiijin ahdaafteedii oo ahayd in ay meesha ka saarto ku dhaqanka shareecada islaamka gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sinadka maraykanka gaalka lagu magacaabo jim rich ayaa horey si weyn kaga horyimid qaraar ka soo baxay urur gaaleedka qaramada midoobay kaasi oo lagu shaaciyey sida kufriga caalamiga ah uu u qaybsanayo dhaqaalaha ku baxaya howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya lacagaha dhanka xukuumaddiisa ku soo aaday ayuu sheegay inay culays ku noqon doonto canshuur-bixiyaasha maraykanka isagoo intaasi ku daray in maraykanka uu ku tacabeelay maalgelinta howlgalka kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya lacago balaayin doolar ahna uu ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah jawaabul mujaahidiin sida oo ay tahayna wax natiijaha ka soo bixin xukuumadda washington oo laga rabo bixinta sagaashan iyo lix milyan oo dollar oo lagu maalgeliyo eysom ayaa si joogtaha ugu celcelinaysa inaysan bixin karin lacagtaasi kana soo horjeedo qaabdhismeedka howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya waxay tani ka dhigan tahay in maraykanka uu si cad u diidan yahay inuu lacago dheeraad ah ku bixiyo howlgalka aan cagaha badan ku taagnayn wuxuuna si isku mid ah u diidan yahay sida ay saraakiisha ameerikaanku sheegeen qaabka loo dhisay howlgalka iyo sidoo kale nidaamka maalgelinta mahadsanid abuusheyba wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa sii wada dib u dhiska ballaaran ee ay ku sameynayso goobaha danta guud ee loogu adeegayo bulshada ku dhaqan degmada tiiglow ee xarunta wilaayadaas walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya tieglow waa xarunta wilaayada islaamiga ee bakool bilihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay isbeddel ballaaran oo dhinac weliba ah taasoo ay ku tillaabsatay wilaayada islaamiga ee bakool oo allaah kaashanaysa kadibna garab ka helaysa guud ahaan bulshada ansaarta ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan reytieglow haddii bulshada ay iskaashato adeecdana mas-uuliyiinta hogaaminaysa waxaa hubaal ah inay gaaraysa horumar dhinac weliba ah oo aan la dafiri karin waana mas'alo sharci ah in la adeeco umarada intaba xaqa ay ku taagan yihiin iyagoo halkaa ka duulaya ayay reytieglow u hoggaansameen maamulkooda garab iyo gaashaanna ugu noqdeen wax weliba oo horumar ah taasoo keentay in wax badan uu iska bedelo muuqaalkii hore ee tieglow horumarada la taaban karo ee lagu tallaabsaday waxaa ka mid ah in la dhisay oo la nadaamiyey kawaanka hilibka lagu iibiyo kaasoo loo sameeyey howl weyn oo si wanaagsan loo dayactiray loona hagaajiyey nadaafadda kala dambeynta iyo hadalka wanaagsan waa astaanta u gaarka ah kawaanka waxaana kawaanka la furaa xilli hore si dadka xilli horeba ay u adeegtaan sida loo qurxiyey ama loo nadaamiyey waxaa ka sheekayn kara qofka jooga oo keliya aad ayaa loo nadaamiyey jardiinno waaweyn ayaa loo sameeyey ragga iyo dumarka laba qeybood ayaa loo kala sameeyey si aysan isku dhexgelin isaga oo dhan waa wada mutuleel inta aadan hilibka iibsan waxaa ku qancinaysa nadaafaddiisa malaha cayayaanada biiba sida daqsiga iyo wixii la midka ah kawaanka waxaa lagu iibiyaa hilibka ariga iyo geela oo nadiif ah markaasna la gowracay qof welibana dooqiisa ayuu kawaanka ka qaataa qaybta hore ee hoolka waxaa loo sameeyey meel lagu iibiyo qudaarta noocyadeeda kala duwan oo u gaar ah hablaha muslimaadka ah ee qudaarta iibiyo waana isku gooso hilibka qaado qudaartana horey usii qaado xaafaddana horey ka aad waxbayaan hadalka idinku daalinin qaar ka mid a ragga ka shaqeeya kawaanka ayaa ka warbixiyey dhismaha kawaanka iyo marxaladihii ay soo mareen ka hor inta aan kawaankan loo dhisin magaalay salaata san yarilare alxamdulilah qolada kawaanleyta kumadana wayba waaha kawaan yaa walaayada islaamka nin dhisti oo aragday aada dhigaxa e miisleyta wayba waaha mis goone oo tumu ila maxaba e lensuubi unun afar xab miisana nensuubi oo matuleele wayba waa awal hore hanaga dhabqobni meel oo aragday aada gurdaad hortiisa yaa walka gadadaani eedaa aragday ada liinka barwaaqaysadii aragday ada walka necmaysadii walaayada ka maxadsan wal hade barboleen amale eedhi eeda aan ka miirsani alxamdulilaah walaayadaa niin dhisti maalin walbana aragday ada way nadaafiyohay way nafteeye wal qashinkaa laku xaagee waligee dhiig iyo waliyaro deera hoolaa waa bannaanka laaka qalee nadaamshay eedaa faylay aragday adniisa magaay maxamed walba iid horta intan ka mahadnagay wilaayada gaar ahaan waaliga sheekh cusmaan walba sharxey dhinaga oo kabaanka heshee maasha allah si iid iyo iide yaa kabaanka ninka habay lama qaybada ku samaysiin qaybta dumarka qudaar iyo welwelba ka gadaan qaybtuna shirkado oo maylaaraha hilibka afar miis oo kale maylaaraay walba ku samaysiiyaa afartimis shirkado afar lam walba maalintiisa leeyi si oo nadaamsan hilib oo maasha allah la gooreye sida geel oo kale irin oo kale inkastoo marka hore rafaadla ka jaray jidite iyo derbiya iyo walla ka gada jaray hadda maashaalla alxamdulilah walaayada aan mahadnagaana dhinacooda haweenka iibiya qudaarta ayaa sharaxaad ka bixiyey kawaanka la dhisay iyagoona mahadalle kadib u mahadceliyey wilaayada islaamiga ah ee bakool ee dhismahan quruxda badan u samaysay magaalay waybaa la eray istaal eemin laamow hoolka kawaanka layn dhisi meelona layn ku dhisi qudaar meelona hilib layn ku dhisi walka gadade maasha allah ilaahay anka mahadsan walibaa nin dhistay walaayada islaamka wan walibaa gaday yaanyo basal baradho liimo bocor bataato moos kabsar qudaar ayu nooc waliba habar jikada nkafaylaaya gadaay maasha allah waliba anka mahadsanaa ilaah anka mahadsanna bacdisha walaayada anka mahadsanna ka horna waliba walka gaadadaanay banaanka walka gaadadaani markii banaanka walka gaadadaan rooba ninkooy jori roobka bakooy bacyaala saaradaani hadda bacamay saaradaa maasha allah waa isku fadhiya roobka ilaahayna isku da-e qudaartaa isku gaadadaas maasha allah tan iyonay tabkufayl iyo kumihinsigaa ilaahay ku rajeeyaan waa qayb ka mid a horumarada la taaban kara ee ay ku tallaabsatay wilaayada islaamiga ee bakool oo mas-uul ka ah bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada kana fikiraysa wax weliba oo ay u baahan yihiin danahooda diimeed iyo midkooda adduunya intaba mahadsanid abuuxasaan isbeddel dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya isagoo waraysi gaara sii warbaahinta islaamiga ah sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay ugu horeyn xaaladda guud ee wilaayada wuxuuna istilstaag ku sameeyey goobaha waxbarashada ee gobolka isagoona si gaara u bidhaamiyey howlaha makaatiibta dacwadda iyo tacliinta ay bilihii lasoo dhaafay ay ka wadeen degmooyinka deegaanada wilaayada jubbada hoose ee dhanka waxbarashada iyo dhanka dacwada waxaa ka jira horumar ballaaran haddaan waxa ka husno waxaa ka mid a namber kow macadka qurduba ee daraasaadka islaamka iyo culumta idaariga lagu barto ayaa furnay walaayada ka furnay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan noo suurtageliyey namber laba waxaan aan ku furnay walaayada mu'asasa alxigma xirfadaha lagu barto waxaa kale walaala oo aan ka furnay walaayada inta aan joognay dugsi hoose dhexe ee imaamulbukhaari oo aan tayaynay waa furanaayay laakiin waan tayaynay dadkii dadku waxbaraayay iyo dhan kasta baan ka tayaynay nambarka afaraad tuulada lagu magacaabo mugambow oo aan ka furnay iskuul iskuul lagu magacaabo mucaad binu jabal oo waxa ka bartaan in ka badan afar boqol oo arday sidoo kale waxaan furnay tuulada buulisaag oo aan ka furnay ayadana dugsi hoose dhexe ee ibnu cabbaas waxaana ku bartaan dad ku dhow taqriiban laba boqol arday ay wax ku bartaan dhanka waxbarashada dacwada iyo dhankaas haddii aan u leexanno waxaan furnay macadka khadiija bintu khuweylid lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah aqoontoodana kor looga qaado waxaan furnay xalaqaad tahfiidi ah oo carabka looga saxo dadka ahlu qur-aanka ah xalaqaad oo qur-aanka looga saxo dadkii si ay u noqdaan dhammaantooda ahlu qur-aan si u noqdaan baa furnay dadka ka faa'iidaysana waxaa ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka waxaa kale ka mid ah gabdhaha madaariista waxaa kale walaal noo furmay ma noo qabsoomay muddadaas dowlaad loo qabtay ducaadda iyo wulaadda tuulooyinka degmooyinka hoos imaado kuwaas oo gaarayo tara ahaan boqol oo noo qabsoomin waxaa ka mid ah walaal dacwatul aryaaf oo muddo laba bilood ah aan miyiga iyo magaaladaba aan u dirnay muddadaasna dadka ay wacyigooda ay kor u qaadayeen waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah xamlo oo lagu weynaynayey qur'aanka kariimka ayaa iyadana noo qabsoontay
sheekh axmed ama yuunis waaliga wilaayada jubbada hoose oo hadalkiisa sii wata ayaa dardaaran qayimaha u jeediyey guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayada isagoona dadka ku adkeeyey inay xoogga saaraan tabcaashada beeraha si guud waxaan leeyahay bulshada qiimaha badan ee ku nool walaayada islaamiga ee jubbada hoose barta kuna dhaqma shareecada islaamka shareecada rahmaanka in aad bartaan kuna dhaqantaan ku dadaala deris wanaagga ha la wanaajiyo ama xoojiya deris wanaagga walaaltinimada islaamiga ah ha lagu dadaalo waxa tarakiina tabarta daran loo kaalmayo maskiinka diida dulmiga cadowga ku soo duulay diinteenna dalkeenna iyo dadkeenba gaar ahaan waxaan leeyahay beeralayda ku dhaqan walaayada kor u qaada tacabka beeraha ka faa'iidaysta dalagga soo go'ayo si gaaree waxaan leeyahay inaad xoogga saartaan raashinka na anfacayo ama keedsamayo si gaar ahaan geleyda digirta iyo sisinta oo iyadana ah aan ugu maarin mayno waxyaabaha kolo noogu soo dhoofiyey si saliid caddayda oo meeshii lagu shubo maogta qallajinayso geedaha haddii lagu shubo ay sii qalalayaan ummadda baabi'inayso in lagu dadaalo taasna tacabashada aan ku dadaalno si gaare waxaan leeyahay raashinka inaad keedsataan ilaahay subxana watala inta la saarano allahna aan baryno waxaad dareemaysaa maanta duulaan oo cadowgu nagu haayo maskaxiyan baa jiro waxaad dareemaysaan xilliga barwaaqada iyo wanaagga iyo ilaahay subxana wataala noo keeno waxaa isku dayayaan hay-ada oo la soo diraayo oo ugu talagalaayo ummadda dalagooda inay fasaadiyaan webigay baa sii jeexayaan waa sii faroorayaan waxaan ugu talagalayan dadkan inay ka baabi'iyaan dalaga u soo go'ayo markaas bay leeyihiin meelo xari intay ugu sameeyaan baa waxay leeyihin halkaas imaada markan waxaan leeyahay inaan ka feejignaano gacmahana is qabsano ilaahay subxaana wa tacala aan wada barino dhammaan jihaadkan maanta socdo oo bari afrika ka socda dareemaysaan garab iyo gaasho aan ugu noqono wallaahu haalibun calaa amrihi walaakina akthar annaasi laa yaclamuuna wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed hadalkan waaliga wulaayada jubbada hoose ayaa kusoo aadaya xilli isbedel dhinac kasta ah laga dareemayo guud ahaan degmooyinkay deegaanada wulaayada jubbada hoose mahadsanid cazam ugu dambeyntiina beelaha gaaljecel iyo baadacadde ee wadadaga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa tobneeyo neef oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan walaalkeen cabdulkhani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey waxay ahayd munaasabad hadaayaad ka kooban soddon neef oo geelaha ay ku wareejinayeen beelaha baadacadde iyo gaaljecel ee degaa wilaayada hiiraan taas oo ay ugu deeqeen geesiyada towxiidka ee ribaadka kaga jira hajiidda hore ee wilaayadaasi beesha gaaljecel ayaa dhiibtay labaatan neef oo geel ah halka beesha baadicadde ay bixisay toban neef oo geel ah kuwaas oo wilaayada hiiraan ay si toos ah u gaarsiisay libaaxyada towxiidka ee bilihii lasoo dhaafay dagaalada adag la galay maleeshiyaadkii huwanta ah ee sida ba-an loogu jabiyey bariga wilaayada hiiraan waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey xoolaha ay dhibeen beelahaasi isagoona xusay inuu gaarsiiyey meeshii loogu talagalay socodkeenna iyo safarkeenna muhiimadiisa waxayd booqasho aan soo booqannay walaalaheen inaan la wadaagno ribaadka ay ku jiraan iyo huquurta ay joogaan waxaa kale oo aan u sidnay hadiyaad kala duwan oo ay ugu talagaleen walaalahood gaar ahaan beelaha degan wilaayada islaamiga hiiraan geelaa meesha tuuran wuxuu ka koobnaa soddon neef oo geel ah oo ay dhiibeen laba beelood oo walaalo ah oo kale ah beesha gaaljecel oo ku deeqday ama u dhiibtay ugu talagashay ama noo wakiilatay wilaayada u wakiilatay inay gaarsiiyaan furinta hore ee mujaahidiinta ay joogaan toban ka mid ahna waxaa ku deeqay walaalahood beesha baadicadde oo ayagana u wakiishay in ay wilaayada gaarsiiso walaalahood raggaa furinta ku jira geelaas marka qayb ka mid ah ayaad arkaysaan hadda meesha taagan qaybtii kalena qayb walba meeshii ay lahayd ayaa la mariyey maadaama ay wilaayada wakiil ka tahay anigana aan afka wilaayada ku hadlayo geelaas meesha fadhiya ama hadda qaybtaa muuqata iyo qaybta hadda goobaheeda la kala geeyeyba waxaan rabaa inaan ku wareejiyo walaalaha ragga jeeshka ah qaybta hiiraan liwaaga ragga furimaha jooga raggooda saraakiisha ahaa igala wareegi doonaan ku wareejin doonaa walaalaha dhiibay maalkaas waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkiinna ha idiin barakeeyo awlaaddiinna iyo dadkiinna ha barakeeyo diintiinna allah ha barakeeyo allah subxaanahu wa tacaala waxaan idiin weydiinaynaa dad sahmi fiican iyo qayb fiican ku leh diinta islaamka inuu idan ka dhigo ee dad u nusreeya weligood jihaadka iyo mujaahidiinta ilaahay inuu idan ka dhiga ayaan allah idiin baryaynaa subxaanahu wa tacaala khaatumadeenna kulligeenna inuu hagaajiyo sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelahaasi oo dhankooda xafladda ka hadlay ayaa sheegay in xoolaha geel ah ee ay dhiibeen ay hordhac u yihiin hadaayaad kale iyagoona mujaahidiintu ku dhiirigeliyey in garabkooda ay taagnaan doonaan kulankan wuxuu ahaa ka dambeeyey beesha markii ay ilaahay kitaabkiisa geel lagu koryeelaayo mujaahidiinta garab iyo gaashaan loogu noqonayo ay ayagoon loo dirin garashadooda iyo kaskooda ay noqotay soo aruuriyeen waxgaradka maanta meesha iskugu yimid hadafka iyo ujeeddada waxaa weeyaan in geelaas asiga ah lagu wareejiyey walaayada islaamiga hiiraan waaligeeda sheekh guuleed awunabhaan geelaasne ma aha kii ugu horeeyey beesha reer gaaljecelo hiiraan ay dhiibto munaasabadan beesha reer geel jecel ay ku wareejinaysa geel labaatan neef ah iyadoo ku wareejinaysa walaalaha mujaahidiinta gaar ahaan waaliga walaayada islaamiga hiiraan ee sheekh guuleed abulabhaan geelaas labaatanka neef ah beesha ayaa bixisay waxayna ugu tala gashay ee hadiyad ay ugu siisay walaalaha safka ama suquubta dagaalka ku jira ayadoo u bixinaysa ilaahay dartiis ee wax kale oo dan ay ka leedahay aysan jirin annagoo ah beesha baadacaddo waxaan ku wareejinaynaa geel toban neef ah walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan maadaama aan ugu tala galnay ciidanka furunta hore joogo waxaanan ku wareejinaynaa waaliga gobolka hiiraan insha allahu biidnillaahi baari geelaas waa geel beesha baadacadda ay ugu tala gashay in ay yacni ku wareejiso ragga joogo furunta horo insha allah waxaan rajaynaynaa geelaas sida yacni ugu wanaagsan inuu waaliga gobolka hiiraan asigoo nooga wakiil leh oo ku gaarsiiye annagoo maanta wakiil ka ah beesha baadacadda iyo wakiil u ah waxaan walaayada gobolka hiiraan ku wareejinaynaa gaar ahaan walaalahaas ku jirto furmaha dagaalka hore ku jiro ina nagala gaarsiiyo toban neef oo geel ah annagoo jahaadka bariga afrika inaan wax ku darsano ama aan naf iyo maal aan diyaar u nahay beesha baadacadde intaasi waxaan ku wareejinaynaa tobankaas neef waaliga walaayada gobolka hiiraan guuleed awonabhaan insha allahu tacaala waali intaas ilaahay nagu anfaca gaaladan allah nooga jiba insha allahu tacaala islaamkana allah ku guuleeyo bidna albaari beelaha muslimiinta ee dagaa wilaayada hiiraan ayaa marar badan hadaayaad ceynkan ah gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta waxaana xusid mudan in dhowaan sidan oo kale beesha xawaadle ee degta wilaayadaasi tiro xoolo nool oo geel ah ay ku wareejisay geesiyada mujaahidiinta mahadsanid cabdulqani guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu